Haween badan oo ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa noloshooda ka maareyn jiray xirfadda dhar dhaqista balse haatan waxaa shaqo la'aan baahsan soo food saartay haweenkan oo markii hore dharka u dhaqi jiray qaar ka mid ah qoysaska ku nool magaalada Jowhar kadib markii ay keensadeen mishiinada loo yaqaan qasaladaha qasaladaha ayaa si fudud loogu dhaqi karaa dharka iyadoona loogu marmay shaqaale lacag badan qata haddaba qaar ka mid ah haweenka ku shaqaysta xirfadda dhar dhaqista ee ku nool magaalada Jowhar ayaa radio isna ugu waramay saameynta ay ku yeelatay isticmaalka qasaladaha dhaqoogii maalin kasta ma u dhaqaynin isbuuc kadib aan soo dhaqanayay aan ilmahayga wuxuu ilaahay iga soo qaaday muslimka aan guri ugu gadanayay aan ugu samaysanayay hadda waxaaba ii imaatay qasaalo qasaaladii ilmihii ilmihii aa loroon noqday aba iskii lagu shubo dharkii aba iska dhaqanooyabo ana maxaan dhaqaaye baadamuntama iska aye coos hadin soo rifilaayn cooskii dama bacweynaa la dhistuwaay ma socotaba coos hooshiisii dhaqoogaasna waxaa saameynta igu kiciya saameyn ii keentay khasaaradan la keenay ma ogi isbuuc kadib shan bil kadib afar bil kadib dadaan u dhaqayaan kastay saddexdii dool afartii dool usojinaya ilmihii u biilinaya hadda khasaalaaba imaatii inteen dharka soo dhaqaawaa rafaad adduunya meelka iskaga jira waa yaabaaba ahaayaba khasaaradan dhibkaas ii keentay ilaahay dhibas ii keenay ma ahe waxaa sababay khasaalada waxawaa adoo hooshaada haystidoo canjeerada doonaysa dharka ilmaha halmar ku shubanay dharka odiga dharka habarta dabagta dharka ilmaha u dambaysiinaya ku shubanay xumbadaada lay ku socoto in hooshaada haysid gurigaada hagaagsanaysid alaabtaada dhaqanaysid canjeeradaada iyo qadadaada quraacdaada karinaysid anka lix saacdii la adim intaa oo qadadaada saarto duhurkaada dugtid waa dharkaada ku dhaq kartaa saas darteeda unaka anaa laga maarmaya xoogaayn minanka as iskiga yaalayanbo waxaan qabana aan balaanayo magaceeya marin cali ala yiraahay dharan dhadhaqi jiri dharkii haddaan waawayn khasaaradaa la keenay wax la qabto male ilmihii wax la siiyo male khasaaradda ay qof kasta ay dharku dhaqduysaa waxaan qabanana male jahoraan joognay dhaqowga ma haysana ayaantan ilmahay una kuwaa iska hornimid wax faa'iido oo noo yaal ma jirto khasaaradan shaqa la-aanaynoo keenta waxaan qabsana male dadka dharka u dhaqi jirna lacagteeda waxay dhiibi jiraan dad afaras dhiibaa dad shanaas dhiibaa dad ninba si waay dharka si u kala badan yahay waa lacagta ay u kala dhiibaan wixii lagu siiy wax aan jooga sanad dhan dhar ma dhaqin sis ilaahay ogyaanu ku noolnahay oos rabbigu subxaana qaadirka ahay ogaay dhardhaqoo waan ka shaqaysanaayey ayaantan shaqa ma jirto waa xirxiran tahay waxyaabaha dhambo isxirxiranaa imaaday dadkii oo dharyaashu lagu dhaqi jirine hadda mau soo wactamaanbo waxaa keenay dadkii dhanba khasaalada ay wada keysteen sidaasaa unkinu naal maarmi unkini waa iska fadhinay wax uun qabanayna hadda abiraatee ma jirto ebel dhardhaqoo waan aada jirnay dhardhaqooyaan wixiin soo helna aan iskii waxaysanayni maxaa dhihi jiray haddaan dadkii khasaaladii wada keysteenba saamoyn weyn ee nuula yeelatay ebel xoogeynaan iskii xamaalanayni haddaani wixii oo dhanba waa isku xirmeen qof kastaba khasaaladiisa iskacsanooya isbuucii saddex mar baan aada jirnay dhardhaqooba haddaani wixii dhan mau jiraan dadkii khasaaladii keysteen intii hooshooda haastaan khasaaladooda usii kacsan dadaan rukun u ahayn haddaana maxaa la dhihi jiray khasaaladii keysteen unkiina meelaawa hadda oon aadno malaa qofkii lacalo ee khasaarada kalaaw xirfadda dhardhaqistaha ayaa waxaa noloshooda ka maareyn jiray haween badan oo ku dhaqan magaalada tani jawar caasimadda maamulka hirshabelle